Dugsiyada dhexe iyo sare ee ku yaala magaalada Paladweyne ayaa bilaabay u diyaar garowga imtixaanka shahaadiga oo la filayo dhawaan in la qaado. Macallimiinta ayaa bilaabay inay ardayda siiyaan muraajaco ama inay dib u xasuusiyaan casharradii hore. Cabdisalaan Cabdulaahi Cumar oo ka mid ah macallimiinta dhiga iskuulka Hiiraan ayaa raadiyo Beerlo uga warramay sida ay ugu diyaar garoobeen imtixaanka shahaadiga.
runtii ardada muraajacada mar horaan u bilownay ee buugtiina waa u dhammaynay diyaargarow xooganaana ugu jirnaa dhanka in ardada bal aqoontooda ee kor ugu kacdo imtixaankiina ay ugu diyaargaroobaan marka waa sidaa ardada waxaan ugu dadaalaynaa eh, in bal ardayga garaadkiisa waxbarashada oo kor u kaco Eh, juhdi badan waa lagu bixiyey marka juhdi badan waa lagu bixiyey eh, dhanka eh, ardada ah wixii casharadii oo dhan ah muraajacada samarais la sameeyo kor laga soo wada maraa waa lasoo bilaabaya marka waa loo dhameeyey haddana revisionkii aan ku jirnaa muraajacadii aan ku jirnaa marka heerkaasay maraysaa muraajacada ardada eh, aad horta waxaa dadaalka loogu bixiyey waa s- shan maado annaga dhankeena markaa u fiirno shan maadaa xoogga aad u saarnaa shanta maado waa afarta scientifiga ah eh, sida biologiga chemistryga xisaabta iyo physigiska ayadoo lagu daraayo markaa luuqadda englishka ah luuqadda englishka lagu daraaya intaasaan ardada xoogga ka saarnaa marka maadooyinka kale way kaabayaan ayagaa laakiin ugu muhiimsanoo marka aan wadnaa Eh, guud ahaan waxaan usoo jeedin lahay fariin eh, ardada imtixaanka sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo afar ee dugsiga sare shahaadiga galayaan guud ahaan eh, weliba kuwa gobolka hadda maanta matalaya inay dadaalaan waayo waa dareemi karnaa gobolkan iyo marxaladaha uu soo maray dhanka biyo baxooyinka iska colcolaadaha ah marka inay dadaalaan guud ahaan ay kana soo muuqdaan kaalmaha hore waayo gobolka hiiraan maalmahan ama imtixaanaadkan hadda shahaadiga ah ee lasoo dhaafay ah marka gobolka hiiraan la dhaho jalaalaqsi aan war ku helnay in kaalin bal ay ardaygu ka soo galay sanadkan laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah hadduu ilaa iraado magaalada beledweyne inay ka muuqdaan top tenka ama ardada ugu sarreysa imtixaanka finalka annagana ka mid aan nahay waxaan u dadaalayna marka waxa waaye ka hiiraan integrated ama iskuulka hiiraan integrated ee waxaan xoog saaraynaa in bal ardadeenna ay ka qayb qaataan ka soo muuqdaan kaalmaha hore ee imtixaanka sana dugsiyeedka laba kun labaatan iyo saddex laba kun labaatan iyo afar insha allah Qaar ka mid ah ardada dhigata iskuulka Hiiraan Integrated ayaa raadiyo Beerlo u sheegay inay rajeynayaan imtixaanka kaalin wanaagsan inay ka keenaan.
magacayga waa firac cabdisalaan yuusuf ibraahim oo kamid ah ardada dhigata hiiraa integrated primary and secondary school Een, waxaan kamid ah ardada galayso sanadkan imtixaanka shahaadiga ee form four muraajacadana way noo bilaabatay si fiican ayay noogu socotaan natiijo fiican aan rajeynaynaa insha allah
magacaygu waa cabdishakuur cabdullaahi yuusuf een, waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan gali doonta ee, imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee form four Een, waxaan rajeynayaa insha allah natiijo aad u fiican Een, muraajacadana waxay noo maraysaa meel fiican insha allah insha allah guul ayaan rajeynayaa Goobaha waxbarashada ee beledweyne ayaa dadaal lagu jiro inay ardadooda kaalimaha hore ka galaan imtixaanka shahaadiga oo dhowaan la filayo in laga qaado dugsiyada dhexe iyo sare.